qaa'imun madmuunkeeda waxa weeyaan qaamo ama qiyaam masderkiisu qaamo ama qaa'im masderkii oo qiyaama inta la soo qaado zayd in loo idaafeeyo qiyaamu zaydin zayd istaagii ayaa jumlada madmuunkeeda macnaha ay gudani jumladu waa qiyaamu zaydin qiyaamu zaydin jumlada inay akidaa laga yaaba xaalada haddii uu musnadu ilayhiga jaamid musnad musnadku haddii uu jaamid yahay koon ayaa la soo qaaday koonkaa musnadu ilayhiga loo idaafayn oo haddii arrintu ay tahay zaydun akuuka zaydun musnadu ilayhi mubtada weeyaan akuukana waa musnadkii musnadkii masderba male oo waa jaamid koon ayaa la soo qaaday zaydkaa loo idaafayn khabarkii akuuka ahaa eena waa la nasbinayaayo koonka ayaa khabar looga dhigi oo wuxuu noqonayaa kawnu zaydin akhaaka kawnu zaydin akhaaka ayaa zaydun akuuka madmuunuljumlo u ah madmuunuljumlaha xaalada inay tawkiidisaa laga yaabaa bishuruudin alaaa saddex shardi bayna ku tawkiidin saddexdaa shardi haddii la helo madmuunuljumlana sida ay u tawkiidiso xaalada caamilkeedii in la xadfo waajib saddexdaa shardi shardiga u hore jumladu waa inay ismiye tahay jumla ficliyaa waa inayna noqonin shardi wey shardi labaad jumladaa ismiyada ah labada juz waa inay macrifo yihiin mubtadaha iyo khabarka labaduba waa inay macrifo yihiin shardi labaadu shardi saddexaad ee khabarku waa inuu jaamid yahay waa inuusan camalfali karin saddexdaa shardi ayaa la shardiy jumladu waa inay ismiye tahay oo mubtada iyo khabar iska saaran tahay labada juzba waa inay macrifo yihiin khabarku waa inuu waa inuu yahay jaamid waa inuusan camalfali karin saddexdaa shardi marka la helo xaaladii daba dhacdaa madmuunuljumla ay tawkiidini caamilkeedana waajibnimu u xadfan yahay sida zaydun akuuka caduufan zaydun ninka zayda akuuka walaalka wey caduufan xaaluu yahay mid naxariisanayo naxariis badan caduufa xaalo weeyaan caamilka ku camalfalaya iyo saaxibkiiba waa wada xadfan yihiin zaydun akuuka jumlada madmuunkeedaana lagu adkaynayaayo lagu tawkiidinay oo walaalnimada zayda kownu zaydin akhaaka zayd ahaanshaha walaalkaa uu yahay ayaa lagu tawkiidini caamilka ku camalfalayana waajibnimu u xadfan yahay taqdiirtuna waxay ahaan lahayd zaydun akuuka zayd walaalkaa weeye axuquhu zayd walaalnimadaa waan u sugayaa caduufan xaal u yahay mid naxariisanayo waka oo jumladu labadada juz mubtadaya khabar waa inay yihiin macrifo labada waa inay yihiin wax camalfali karaana meesha waa inuusan ohlin ana bnu daarata macruufan biha nasabi wahal bidaarata yaalanaasi min caarin ayaa baytu shaacira ana bnu daarata anigu daar gabadha daara la yidhahdo wiilkeedii baan ahay macruufan xaal la yaqaano bihaa daara lagu yaqaano nasabi nasabkayga lagu yaqaano wahal bidaarata gabadha daara la yidhahdo miyuu ku sugnaaday yaalanaasi dadou min caarin wax ceeb ahaba yaraaday maxalushaahidka waxa weeyaan ana bnu daarata waa jumladii mubtadaha iyo khabarka iska saaray labada juzna macrifo weeyaan labada juzna waa jaamid oo wax camalfali karaa ma yaal macruufan bihaa nasabii buu dabadhigayo xaaladii ah xaaladaasi waxaa ku camalfalayaa caamil waajibnimo loo xadfay madmuunuljumlahayna tawkiidini uxaqu waa liisugi macruufan bihaa nasabi ayuu ahaan lahaa wain tuaakida xaaladii haddii ay aakido jumlatan jumla famudmarun facaamiluhaa caamilkeeda mudmarun mid la xadfayo wey walafduhaa lafdigeedana yu'akharu dib baa loo dhigiyo in la hormariyaa ma bannaano wamawdica alxali tajiibu jumla ka jaa zaydun wahuwa naawin rixlan wamawdica alxali watajiu xaaladii wa imaani jumlatan xalay jumla tahay watajiu jumlatun jumla imaani mawdica alxaali xaalada meesheeda iyo imaan ka jaa zaydun weeyaan zayd baa yimid walxaal huwa zayd naawin mid niyaysan u yahay rixlatan rabasho mid niyaysan u yahay yacni wuxuu leeyahay xaalada ismi mufrade inay noqoto ayaa badan wasfi nasbisan alxaalu wasfun fadlatun muntasibun mufhimu fii xaalin ka fardan adhabu waxaa badan oo haaliba xaaladu wasfi nasbisan inay noqoto xaalada mawdiceedii jumle inay dhacdaa suurowdaayo jumladaa xaalo ay tahay maxalu nasbin ay tahay oo toddoba jumlo maxalka icraab ku leh jumlada xaalada dhacda ayaa ka mid a sida khabarba ayay jumlada u dhici jirtay afar shardi ayaana loo shardini afartaa shardi shardiga u hore xaaladu waa inay wadataa damiir ku rabdinaya saaxibka jumle haddii ay xaalo noqoto damiir waa inay wadataa saaxibka ku rabdinaya shardi wey shardi labaad jumlada xaalada dhacaysaa khabariyo waa inay tahay dalabiyo waa inayna noqon inshaaiya shardi labaad shardi saddexaad tacajub macnihii waa inuusan ku soo dhowaanin shardi afraad xarfu tanfiis waa inuusan ku soo dhowaanin siin iyo sawfa iyo lan iyo adawaatu shardigii ficliga macnihiisa mustaqbal ka dhigi jireen waxyaabaha waa inayna gelin haddii ay galaan xaalaba noqonayso jumlada se afar shardi ayaa loo shardinayaa jumlo xaala haddii ay dhacdo jumlada waa inay khabariye tahay horta damiir waa inay wadataa shardi khabariye inay tahayna shardi labaad wey tacajub macnihii khaali waa inay ka tahay shardi saddexaad wey xarfu tanfiis waa inayna wadanin yacnii calamu tanfiis xaraf shardi maaha calamu tanfiis ficliga in wax dambe oo mustaqbalee loo jeeda wax tusinaya waa inuusan meesha oolin sida siin iyo sawfa iyo lantii naasibada ahayd iyo ee adawaatu shardi iyo waxyaabaha waa inaan la gelinin dilogeliyo jumladaa xaalala noqon karto wata وموdع اaal وتجiء جuملة جuملة imaan وdع اaal xaalada meesheeda ayay juمlo imaan ka jaaءa زayd weeyaan زayd baa yimid وalxaal huwa زayd naawin mid weyniyaysan u yahay rxlatan geedi iyo rarashu niyaysan yahay wahuwa مbtad weeyaan naawinna مbtadaha habarkiisii oo rafcisan calaamatu rafcadana dmt مqadaraة عalى الya المxduufaةi lالtiقاaءi الsaakinayn yaa iltiqاaء saakinayn loo xadfay sida qaadin ayaa loo iclaaliyey ya-daasi ayuu ku qadaran yahay damihii jumladu iswadataana fii maxalli nasbin xaalun min faacili jaa jaa faacilkeedu zayd ayuu xaalo ka yahay wadaatu badin bimubaaricin sabalxawa damiiran wa min alwaawi khalat wadaatu waawin bacda hanwi mubtadan lahu mubaaric ajcalanna musnadan wadaatu badin bilaabasho mid u saaxiiba bimubaaricin lagu bilowdo mubaarica oo tabata musbada xawad jumladaa waxay koobtay damiiran damiir ayay koobtay wakhalal waxay khaali ka ahaatay min alwaawi wow ayay khaali ka ahaatay wadaatu waawin wow mid u saaxiiba inwiniyow bacdahaa gadaasheeda mubtada'an mubtadaniyo ijcalan yeel almubaarica musnatan mid la tiiriya buu lahu mubtadaha loo tiiriye ka yeel yacni wuxuu leeyahay jumlada xaalada dhacda afar shardi bay lahayd shardiga u hore raabid waa inay wadataa jumlada raabidka damiir keli maahan saddex shay mid baa raabid noqon karaya jumlada xaalada dhacday damiir keligii raabid buu noqon karaya jumlada oo waa waawul xaal la yidhaahda loo horumariyaana raabid buu noqon karaya damiir iyo wawda in la isku daraana raabid bay noqon karayaan saddexdaa arrimood ayaa raabid noqda jumlada xaalada dhacday haddii loo horumariyo ficil mudaaric ficligaa mudaaricna musbad uu yahay isla markaa ficliga macmuul uu leeyahay aan la soo hormarinin qadna aan la gelinin ficliga shuruudda ayaa loo shardi jumlada xaalada dhacday waxaa loo hormariyey ficil mudaaric oo jumladu waa ficliye mudaaric baa u horreeya macmuul uu leeyahayna lama soo hormarin qadna lama gelinin ficligoo qad awelka looba dhigin ficliga damiir in lagu rabdiyaa waajiba waaw in laga hormariyaaba banaan mithaal waxa weeyaan jaaa zaydun yadxaku jaaa zaydu zayd baa yimid yadxaku xaal uu qoslayo yadxaku waa ficil mubaaric ayaa jumlada u horeeya ficligaa musbad wey macmuul uu leeyahay lama soo hormarin qad lama gelinin yadxaku in la yidhaahdaa waajibe ma banaana in la geliyo waaw oo wa yadxaku in la yidhaahdaa ma banaana kalaamul carab haddii la arko ayagoo wow geliyo jumladaasi balka warran wowdaasi gadaasheeda mubtadaa lagu niyooni oo jumladu ismiyay noqoniyo ficliya noqon mayso mubtadaa lagu niyooni jumladan khabariya jumladan ficliga ugu horeeyaana mubtadaha khabar looga dhigo jumlada mubtadaha iyo khabarka way is wadataa fii maxalli nasbin xaala waa mubtada meesha ka xadfan sidaa ayaa la qadarayaa ee jumladaasi mudaarica ugu horeeyo mudaaricana musbad uu yahay isla markaa qadra aan loo hormarinin macmuul uu leeyahayna aan lasoo hormarinin waaw in lagu rabdiyaaba banaano waaw haddii la geliyaana mubtadaa wowda gadaasheeda la niyooni waxaa lamid ah ficliga hadduu manfiyun bilaa yahay ama manfiyun bimaa haddii uu noqdona waa lamid ficliga mudaaric musbad waa inuu yahay shardi ah haddii lagu anfiyo maana waa lamid ama laa lagu anfiyo oo laa haddii lagu anfiyo mudaarica ama maa lagu anfiyo jumladiisana xaale ii dhacdo waaw in lagu rabdiyaaba banaanee damiir in lagu rabdiyaa waajibah maa lii laa ara lhudhuuda laa araa jumladeeda xaalo weeyaan waxaana loo hormariya laa naafiye ah waaw in lagu rabdiyaa ma banaane in damiir lagu rabdiyaa waajiba jumlada nooca wow haddii loo hormariyo kalaamun carab lagu arko wow iyadoo loo loo hormariyey wowda gadaasheeda mubtada lagu niyooni jumladan mudaariciyadana khabar bay noqonay iswadadka ayaa fii maxalli nasbin xaala noqonaya miaalkana waxa weeyaan carab waxaa laga maqlay iyagoo yidhaahdo qumtu waasukku aynahu aynayhi qumtu waan istaagay walxaal asukku caynayhi labadiisa indho waan soo tuuray wa asukku caynayhi jumladii mubaaricyada waxay u hormariyeen wow xaalayna dhacday jumladaasi waana musbat qadna lagama hormarinin mubtadaa lagu niyoonayo wa ana asuku caynayhi sidaa ayaa la niyoonaya waxaa lamida falamaa khashiitu awaafirahum najoogtu wa arhanuhum maalikan falamaa khashiitu markii aan ka baqay awaafiruhum qoladaas ciddiyahooda hubkii ay wateen ayuu u jeedaa najowtu anigu waan cararayo waan nabadgalay walxaal arhanuhum aan rahan oga dhigayo maalika ninka maalig la yidhahda aan rahan oga dhigayo aan u diiday wa ana arhanuhum mubtadaa la niyoonaya warka wadaatu badin bilaabasho miduu saaxiiba bimudaaricin mudaaric lagu bilowdo mudaarica oo habata musbada xawas jumlada waxay koobtay damiiran damiir ayay koobtay wakhalad waxay khaali ka ahaatay min alwaawi wow ayay khaali ka ahaatay wadaatu waawin wow mid u saaxiiba in winiyo bacdahaa gadaasheeda mubtada'an mubtada niyo ijcalan yeel almudaarica mudaaricana musnadan mid lagu tiiriyey lahu mubtadaha khabar looga dhigay ka yeel وجملة الحال سوى ما قدم بواو أو بمضمر أو بهما وجملة الحال حالة جملة سوى ما الذي شيء غير في حالته قدم لصهر بري بواو واو أي كل هناته أو بمضمر أما مضمر أي كل هناته أو بهما أما اسودت كي كل هناته يعني جملة مدارعية هيدا مثبت كهيدا قد معمول من نواء الله آخر بري وحان أهين جملة يكي كلي وحالا مدى عن الجملة ذاتي لا هدي لو أنفيه أما ما لو أنفيانا والله مده jumlooyinkaa waxaan ahayn waxaa lagu rabdini karayaa damiir oo keli ah maya waxaa lagu rabdini karayaa wawalxal oo keli ah maya waxaa lagu rabdin karayaa labada oo la isugu daro oo damiirkii iyo wawdiiba la isugu daro labada in lagu rabdiyaa suurowda macnaha waa jaaza wajaaza ama waw keligii ku rabdi ama damiir keligii ku rabdi ama isugu daro wa jumlatulxaali xaalada jumladeeda siwaama ladii shay geyrkii xalay tahay qudima lasoo hormaray biwaawin kaa'inatun jumlada waxay ku dheehnaatay biwaawin waaw aw bimudmarin ama damiir ayay ku dheehnaatay aw bihimaa wawda iyo damiirkoo is wada watay ku dheehnaatay waalxaalu qad yuxdafu maa fiihaa camil wa bacdu maa yuxdafu dikruhu xudil waalxaalu xaal qad yuxdafu in la xadfaa suurowdaa maa waxaa camila ku camalfalay fiihaa xaaladaba ku camalfalay wa bacdu maa shay qaarkii yuxdafu la xadfayo dikruhu sheegidii ayaa xudiila la manciyeyba yani xaalada caamilkeeda in la xadfo waa banaan yahay horta xaalada lafteeda in la xadfaa kama usan hadlin musanif waayo waxay soo wada gelayaan xaalada iyo tamyiizga iyo istinihii aan soo marray iyo waxoo idin wax dhibaataya dusa istinaha kuma jiro xaalada iyo tamyiizga iyo mafaaciishii iyo waxay soo wada gelayaan muxuu ahaa fadlo xadafkeeda iska banayd dhib hadduusan keenaynin waxadfa fadlatin ajiz in lam yadir kaxadfi maasiiqa jawaaban ow xusib fadlo xadafkeeda jaa-is weeyaan waa bannaan yahay wax dhibaata hadduusan keenayn xaaladana fadladaasay ka mid tahay xadafkeeda waa bannaan yahay hadduusan macnaha ku xidhnayn oo dhibaato ee xadafka uusan keenaynin weeyaane waayahay caamilka ku camalfalaya in la xadfaa bal ka waran laftiisu waa bannaan yahay wax dhibaato hadduusan keenaynin wayuxdafu naasibuhaa in culimadii ayuu soo gelaya isagana oo caamilka fadlada in la xadfo waa bannaan yahay xaalada caamilkeeda ayaa ka mid ah in la xadfaa bannaan wax dhibaata hadduusan keenaynin waxaaba laga yaabaa fadlada caamilka waxaan wadaa xaalada caamilkeeda xadafkii waajib inuu noqdo xaalada caamilkeeda in la xadfaa waajibba inay tahay oo xadafkeeda jaa-is uusan noqonin ayaa laga yaabaa sida xaaladii madmuunuljumlaha tawkiidinaysay haddeer aan soo sheegay zaydun akuuka caduufati sida mubtadahii iyo khabarkii waxaan ku soo marray mawaadic mubtadaha khabarkii waajibnimo loo xadfayo afar mawdic bay ahaayeen afarta mawdic waxaa ka mid ahaa mubtadaha khabarkii meeshii uu dhici lahaa khabarka xaala haddii ay dhacdo xaaladaa lafteeda caamilkeeda waa xadfana waa xadfana waqabla xaalin laa yakunu khabaran cala aladii khabaruhu qad udmira ka darbiya alcabda musiican waatam tabyiiniya alxaqa manuudan bilxikma xaaladaa caamilkeeda waa xadfanaa laftii iyo saaxibkiiba waa xadfanaya mawaadic sidaa in xaalada caamilkeeda waajibnimo loo xadfaa suurowdaa warka walxaalu xaal qad yuxdafu in la xadfaa suurowdaa suurowdaa maa waxa camila ku camalfalay fiihaa xaalada wax ku camalfalay in la xadfaa surow wa bacdu maa shay qaarkii yuxdafu la xadfayo dikruhu sheegidii ayaa xudilan la manciyo in la sheegaaba ma banaano wallahu aclam الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اسم بمعنى من مبين نكرة يصاب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا وما وين عسرا وثمرا وبعد ذي وشبهها جره إذا أضفتها كمنذ حنطة غذا والنصب بعد ما أضيف وجبا إن كان مثل ملو الأرض ذهبا والفاعل المعنصبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميزك أكرم بأبي بكر أبا واجرب من إن شئت غير ذي العدد واجرب من إن شئت غير ذي العدد, غير ذي العدد والفاعل المعنى كضب نفسا تفد وعامل التمييز قد مطلقا والفعل ذو التصريف نزلا سبقا التمييز هذا محله ومبحثه اسم اسمك أو بمعنى من من معنى هذا كله اسمك أو مبين عضيني اسمك أو نكرة نكرة ينصب على نصبني اسمك تمييزا حال تمييز يهي بما شيء أنا لغو نصبني قد فسره اسمك أبو فسريه وذلك كشبر أرضا ويان شبر تاك أرضا من جهة أرضا وقفيز ويان برا من جهة برا ومن ويل لبمن ويان عصرا مرض iyo وصبرا تمر كلا ee mansuubaadkii ayaan ku soo jirnay kii u dambeeyey mansuubaadka tamyiiz weeyaan tamyiiz ayuu halka ka bilaabayaa musanka mafcuulun minhu qolaa u yaqaana oo tamyiizka mafcuulun minhu ayay ku magacaabaan bacdi ka mid a laakiin xaqiiqa ahaan waa qismi ra'sigii gaarkii u socdo musanifka wuxuu ku tacriifiyey tamyiizka waa صريح مويه وليبا واخ كلام النقض احتمال اول ما نوضه صريح انه نوضه لازم اسمي مفسر ويانو بمعنى من توجو جيدا وحو تفسيرنا يا واخ كهوري اسمي مفسرة waxa uu fasirayaana daata ama nisba ibhaam ka hormaray ayuu fasirayaa ismiga ayaa tamyiiz loo yaqaana tamyiizka wuxuu fasiraa laba shay mid mufrad ka hormaray ibhaam ku sugan ayuu fasiraa lafdi mufrada ee hortii lagu sheegay ibhaam ku sugan ayuu fasiraa sida ishtaraytu cishriina labaatan ayaan iibsaday cishriina lafdiga ayuu ibhaam ku sugan yahay oo labaatanka waxa uu yahay ayaan la garanayn hulaaman ayaad ku tamyiizini mufrad sidaa ibhaam ugu sugan yahay ayuu fasiraa waxaa kaluu fasiraa nisbe ibhaam ku sugan jumlo ka hor bartay nisbadii ku sugnayd ayaa ibhaam ku sugan yahay macnaha jumlo ficil iyo faacil iska saaran ama mubtada iyo khabar iska saaran nisbada u dhaxayso ee nisbada ayuu ibhaam ku sugnaaday nisbadaana wuu fasiraa sida taaba muxamadun maxamed waa wanaagsanaaday wanaagga sida uu u wanaagsanaaday maxamed maxamedku sifoobidda wanaagga uu ku sifoobaa ibhaam ku sugan nafsan min jahati naf ayuu u wanaagsanaaday labadaa qayb ayuu u qaybsamaa waxaa la kala yidhaahdaa tamyiizu nisba iyo tamyiizu daat tamyiizu daat daata mufradu nis ayuu tamyiizinaya iyo tamyiizu nisba waxaa kaloo la yidhaahdaa tamyiizu ljumla iyo tamyiizu lmufradna waa la yidhaahdaa tamyiizka tamyiizu lmufradka la yidhaahdo ama tamyiizu daat la yidhaahdo wuxuu u qaybsamaa saddex wuxuu daba dhacaa saddex shay mid wuxuu daba dhacaa saddex shay oo waxa uu tamyiizinayaa wuxuu noqdaa saddex shay afar shayna waa laga dhiga saddexdaa waxa weeyaan maqaadiir ayuu ayuu yuu tamyiiziyaa wuu daba dhaca cadadna wuu daba dhaca maa kaana farcan litamyiiz tamyiizka wax uu faracena wuu tamyiyo wuu daba dhacaa saddexdaa mar baa loo tiriya marna afar baa laga dhigaayo waxaa lagu soo daraa shibhu lmaqaadiir maqaadiir ayuu tamyiiziyaa maqaadiirtaas saddex usii qaybsanta mansuuxaad iyo makiilaad iyo mawsuunaad saddexdaa ayay u qaybsantaa mansuuxaadku waxyaabaha waxaa weeyaan taakada ama dhudhunka ama tilaabada lagu qadaro ayaa waxaa la yidhaahdaa mansuuxaad makiilaadna waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la beegbeego oo beega lagu qadaro sida misigada iyo bariiska wixii lamida mawsuunaadna waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha la kafadeeyo miisaanka la saaro saddexdaa maqaadiir baa la isku yidhaahdaa shibhulmaqaadiirna waa qayb iyaduna gaarkeeda loo tiriyo shibhu lmaqaadiir shaygani maqaadiir fiican ma aha oo wax wax lagu xisaabsado ama dhudhun ahaan loogu xisaabsado ama beegbeegid loogu xisaabsado ama kiil ahaan loogu xisaabtamo ma aha miisaan ahaan loogu xisaabtamo ma aha laakiin lafdiga iyo sida loo isticmaalaya ayaa wuxuu u egyahay sida mawsunaad mawsuunaadkii ama makiilaadkii ama musuuxaadkii ayaa loo isticmaalaya lafdi ahaan waa sida milul ardi dahaban milul ardi milul ardi wax isla yaqaana wax lagu beegta maaha oo milul ardiga wax maanta aan soo iibsaday oo wax kusoo beegtay wax la yaqaana maaha laakiin lafdigii ayaa waxaa loo isticmaalayaa sidii makiilaadkii oo kale mihqaalu daratin khayran mihqaalu daraha wax wax lagu beegto laisla yaqaana maaha in wax lagu beegto kaana shibhu lmaqaadiir baa la yidhaahdaa cadadna waa daba dhacaa sida cishriina hulaaman oo kale waxaa kale u daba dhacaa maa kaana farcan litamyiiz tamyiizka wax uu farac u yahay sida ishtaraytu khaataman fargashi ayaad iibsaday xadiidan xadiidantaa waa tamyiiz xadiid khaatamku farcun min alxadiid weeyaan tamyiizbuu farac ka yahay afartaa qayb ayaa u daba dhacaa tamyiiz tamyiiz lmufrad ama tamyiiz daad tamyiizu nisba jumla unbuu daba dhacaa isagu laba qayb ayuuna u qaybsamaa muxawal iyo hayru lmuxawal muxawalun mid meel laga keenay waagii hore sidan uusan ahaan jirine wax kaluu ahaan jirin iyo hayru muxawal midaan meel laga keenin muxawalnimada ayuuna ku badan yahay muxawalka waxaa laga soo wareejiyay oo asalkii hore uu ahaan jiray faacil mafcuulun bihi mubtada saddexdaa midun baa laga soo wareejiyey waagiisii hore sida zaydun aktaru minka maalan maalanta tamyiiz weeyaan waagii horena mubtada ay ahaan jirtay oo asalkeedii wuxuu ahaa maalu zaydin aktaru maalu zaydin maaludaasi mubtaday ahayd mubtadihii ayaa la xadfay mudaafu ilayhigii ayaa mubtada laga dhigay zaydun aktaru ibhaam ayaa xasilay mubtadihii la xadfay ayaa tamyiizu loo keenay mafcuulu bihi ayaa laga soo wareejiyaa faacilna waa laga soo wareejiyaa sida taaba muxammadu nafsan taabat nafsu muxammadin bay ahayd nafsigii faacilka hedayaa la xadfay mudaafu ilayhi ayaa faacil laga dhigay tamyiiz ibhaam ayaa xasilay waxaa faacilkii la xadfay ayaa tamyiizu loo keenay muxawal ayuu sidaa u noqdaa hayru muxawalna wuu noqdaa midaan meel laba laga keeninna wuu noqdaa imtilaal ilaa maan iyo wixii lamida waka halkani wuxuu ku miisaaliyey tamyiizu daat ama tamyiizu lmufrad ayuu miisaaliyey waxaana nasbinayaa buu yidhi tamyiizka waxa uu fasirayo tamyiizulmufrad haddii uu yahay waa sidaa uu sheegayo waxa uu fasirayo ayaa nasbini mufradka uu nasbe fasirayaa nasbini tamyiizu nisbase haddii uu yahay waxaa nasbinayaa laisku khilaafsan yahay ficliga meesha yaallo jumlada meesha jumlada ka horaysa ficliga ku dhex jiro ama shayga ficliga lamidka ahee ku dhex jiray camalfali karo ayaa nasbini bay bacdi leeyihiin bacdina waxay leeyihiin nisbada lafteeda uu fasiraya ayaa nasbini musanifkana waxaad mooddaa madhabkaa inuu la socdo ismun ismi ismiga oo bimacnaa min min macnaheeda ku dheehan waa mufasir buu u jeedaa ismiga oo mubiinun caddaynaya ismiga oo nakiratu nakiraa yunsabu ismigaa waa la nasbini tamyiizan xaal uu tamyiiz yahay ayaa la nasbini bimaa shay baana lagu nasbini fasara u fasiray qad fasara tamyiiz u fasiray hu ismiga qad fasara ismigaa u fasiray dee tamyiizkaa humaaga shayga u fasiray ayuu ayaa nasbini silatun jalad calaa gayri saaxibiha walam yurazda bni labs wadalika ka shibrin taaka weeyaan ardan ee min jihati arda waqafiizin weel wax lagu beegto weeyaan qafiiz buran ee min jihati bura wamanawayni laba man weeyaan casanan malab iyo watamran timir kale ah ee wuxuu miisaaliyey tamyiizu lmufrad wakhaasatan maqaadir ayuu miisaaliyey wabacda dii washibhi hajruhu idaa adaftahaa ka mundu xindatin hidaa wanasbu bacda maa udiifa wajaba kaana mila milu ardi dahaban wajrur jarhu tamyiizkii jar bacda dii maqaadiirtan iyo washibhihaa waxa shabaha gadaasheeda jar idaa adafta waa haddii aad idaafayso haa maqaadiirta wadalika ka mundu xindatin xinda mudkeeda hidaa-un qada ku filan wey wanasbu nasba wajaba waajib weeyaan bacdamaa shay gadaashii ayuu waajibayaa udiifa la idaafay in kaana waa haddii uu yahay idaafadaas mila milul ardi dahaban iyo wixii lamida halkanina wuxuu ka hadlayaa musanifka miisaaladuu soo miisaaliyey shibrin ardan kafiizin buran manaweyni casalan watabran waxay ahaayeen tamyiizudaad weliba tamyiizudaadoo maqaadiir ayuu miisaaliyey maqaadiirtani waxaa bannaan in loo idaafeeyaba tamyiiz oo shaygii mumayaska ahaa ee la tamyiizinaya in mudaaf laga dhigo tamyiizkii la nasbin lahaana mudaafu ilayhinimo lagu jiraa bannaan oo shibru ardin in la yidhaahdaa bannaan shibrun ardan meeshii ahayd shibriga in arda loo idaafeeyaa bannaan oo tamyiizkii loo idaafeeyo way bannaan tahay bishardi waa haddii aanan mumayaska loo idaafaynin wax kale mumayaska haddii shay kale loo idaafeeyo tamyiizkii in la nasbiyo danaa keenaysa sida milul ardi dahaban oo kale milu mil-u waa shaygii la tamyiizinaya mumayaska ah ardaa loo idaafeeyo ajnabi ah dahabanta in la nasbiyo tamyiizka tamyiiznimo lagu nasbiyaa waa laazim oo in laisu wada idaafeeyo ma suurowdo haddii mumayasku aan loo idaafaynin tamyiizka waxaan ahayn waxaa bannaan mumayasga in loo idaafeeyo tamyiizka laftii tamyiizkiina la jaro waka wa bacda dii wajruru jarhu tamyiizkii jar bacda dii maqaadiirta iyo wa shibihaa maqaadiirta wixii shabahaa gadaasheeda jar tamyiizka idaa adafta waa haddii aad idaafayso haa maqaadiirta haddii aad idaafayso oo tamyiizka aad u idaafayso wadalika ka mundu xidnatin mundun muddun xindatan ayuu ahaa asalkii oo xindada ugu nasbisnaa mudkii ayaa waxaa loo idaafeeyey xinda muddu xindatin xinda mudkeeda ghidaa'un qada ku filan wey wanasbu nasba wajaba waajib weeyaan bacda maa shay gadaashii ayuu waajibi udiifa la idaafeeyey mumayaskii la idaafeeyey gadaashii tamyiizkii in la nasbiyaa waajib weeye in kaana waa haddii uu yahay kaas la idaafeeyey mila mil-ul ardi dahaban oo macnaha mumayaskii haddii loo idaafeeyo tamyiizka waxaan ahayn buu ujeedaa mila mil-ul ardi arda mugeeda dahaban ee min jihati dahaba والفاaعل المعنصبا بأفعل مفضلا kأnت أعلى منزلا وانصب النصب الفاaعل المعنى xagga مaعنaha ka فاaعلka ka ah نصب بأفعل أفعلna ku نصب مفضلا xaala tahay mid fadilayo si gaar ahaana زiyaado u siinayo وذلika kaأnta adiga ayaa أعlىa sareeya منزلا xagga guriga adigaa ku sareeya weeyaane halkana wuxuu ka hadlayaa مصنفka afcaalu tafdiil tamyiizka dabadhacaa laba qayb ayuu u qaybsantay afcaalu tafdiil tamyiiz in la dabaridaa bannaan tamyiizkaa dabadhacayana laba qayb ayuu u qaybsamaa labadaa qayb qaybta hore waxa weeye tamyiizka xagga macnaha faacil inuu yahay oo afcaalu tafdiilka waxaa sameeyey tamyiizka inuu yahay waa muxuu ahaa waa qayb qaybta labaadna waxa weeyaan xagga macnaha inuusan faacil ka ahayn labadaa ayuu u qaybsamaya xagga macnaha tamyiizka faacil inuu ka yahay tamyiizka afcaalu tafdiil daba dhacay xagga macnaha faacil inuu ka yahay waxaa lagu garanayaa afcaalu tafdiilka meesha u yaallaa ficli haddii la dhigo tamyiizka waa inuu faacil noqon karayo misaalka musanifkaa ka mid oo anta aclaa manzilan aclaa afcaalu tafdiilka meesha ficli haddii la dhigo calaa la dhigo manzilka faacil waa noqon karaya oo calaa manziluka in la yidhaahdaa suuroobi tamyiizka xagga macnuhu faacil ka yahay macnaha muxawalun can ilmubtada'i weeyaan bacdi naxwiyiinta ka mida waxay leeyihiin musanifkana aad mooda sida uu u wado muxawalun can ilfaacil weeye faacil ayaa laga soo wareejiye mubtada lagama soo wareejinin sidaa haddii uu u yahay muxuu ahaa tamyiizka hadduu xagga macnaha sidaa faacil uga yahay in la nasbiyaa waajiba tamyiizinimana lagu nasbiyo oo la yidhaahdo anta aclaa mansilan anta aclaa manzilin in la yidhaahdo loo idaafeeyana ma banaano waayo afcaalu tafdiil bacdu maa yudaafi ilayhi baa la yidhahdaayo haddii loo idaafeeyo tamyiizka iyo afcaalu tafdiilkaasu wax noqonaya waana faacilkiisu isagaa sameeyey sidaa darteeda ma banaana in loo idaafeeyo amaa haddii uu yahay afcaalu tafdiil tamyiizka daba yaallaa faacil hadduusan ahayn xagga macnaha in loo idaafeeyaa waajiba oo la yidhaahdo zaydun afdalu rajulin nin kan ugu fadli badan weeye in la yidhaahdaa banaan afdalu rajulin rajulkaa mudaafu ilayhinimo in lagu jaraa bannaan ee afdalu rajulan in la yidhaahdaa ma bannaana ilaa afcaalu tafdiilku in shay ajnabi kale loo idaafeeyo mooye markaana la nasbiyoodana kugu khasabtay oo la yidhahdo zaydun afdalu naasi rajulan naas haddii loo idaafeeyo rajulka tamyiizinimo waa lagu nasbin karaya dii kale in loo idaafeeyaa bannaan oo in lagu nasbiyaa ma bannaana والفاعل وانصب النصب الفاعل المعنى حق معناها كان فاعلك كان نصب بأفعل أفعل تفضيل كل نصب مفضلا حالة تهمد فضيلة يتمييز الفضيل وذلك كأنت أديك أي أعلى سرية منزلا حق قرية تكون سرية ويان فاعل يا لغا سو wareejiyad mooda musanifkeenu wada bacdu naxwiyiina sida ayay leeyihiin olana mubtada laga soo wareejiyay leeyihiin وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز كأكرم بأبي بكر أبا وميز تمييزي بعد كل ما شيء دمانتي اقتضى كان تعجبا تعجب وحوى وحي كان قداشي تمييزي كأكرم وذلك كأكرم ألا وناك بدنا ويان بأبي بكر أبي بكر وناك بدنا أبا من جهة أبك وناك بدنا يعني وحي ليهي وعلى وحي تعجب تسا قداشي سئل تمييزي يا بنان تمييز قال واجب وي waajib weeye wuxuu u wadaa in la nasbiyaa waajiba ee in la jaraa ma banaana intaa ayuu ku wadaa ee tamyiizka in la dabadhigaa waajib ee kuma wado tamyiizka waxba laasimin maayo inaan waxba la tamyiizinoo tamyiizku waa iska fadle xadafku waa ku bannaan yahay ee tamyiizka in la dabadhigaa waajib ee kuma wada in la nasbiyaa waajib ayuu ujeedaa isla markaana tamyiizka la dabadhigayo tamyiizkaana in la nasbiyaa ay waajibi shardi ma aha siiqatu tacajub siiqadii mubawabka ahayd ee la yaqaana inay tahay ma afcala iyo afcil bihi labadaas siiqa inay yihiin waxba shardi maaha kalaam kasta oo tusiya tacajub waxaa bannaan gadaashiisa tamyiiz in la dhigo kalaam kasta oo tacajub tusiya tacajubkaasi tacajubkii mubawabka ahaa ee naxwada looga hadlayay ha noqdo ama keer ha noqdo gadaashii tamyiiz in la dhigaa bannaan tamyiizkaana in la nasbiyaa waajiba lilaahi daruhu faarisan yaa jaarata maa anta jaaratan sidaa in la yidhahdaa bannaan ayuu ujeedaa wa bacda kulli ma qtadaa wamayiz tamyiizi tamyiizka nasbi bacda kulli maa shay dhammaantii iqtadaa keenay tacajuban tacajub tusiye wadaalika ka akrim alla wanaag badana biabii bakrin abii bakar wanaag badanaa aban min jihati aabba ku wanaag badana ka akrim tacajubka labadii siigee mubawabka ah mid kamida weeyaan afcil bihidi wey واجر بمن إن شئت غير ذي غير ذي العدد غير ذي العدد والفاعل المعنى كضب نفسا تفد واجر جر بمن من كجر إن شئت وهدي أظنت غير ذي العدد عدد من صاحب غيرك يا والفاعل المعنى من معناها فاعل غيرك وذلك كضب ونكسنو نفسا من جهة نفع ونكسنو تفد والغفران هدي ونكسناتي halkanna wuxuu sheegayaa tamyiizka maadaama bimacnaa min uu yahay wax wax uu fasirayo mintii lafteedaba in lagu jaraaba bannaan tahay ha saddex mas'ala waxaan ahayn in lagu jaraa way bannaan tahay saddexdaa mas'ale masalada hore waxa weeyaan tamyiizulcadad cadadka tamyiizkii min in lagu jaraama bannaan ka labaadna waxa weeyaan tamyiizka muxawalun can ilfaacili faacil tamyiizka laga soo wareejiya isna min laguma jari karayo labadaa musanifkaa sheegay midna buu ka tegay oo waxa weeyaan tamyiizka muxawalun cani lmafcuuli bihi tamyiizka mafcuulu bihi laga soo wareejiyo wafajjarna alarda cuyuunan min in lagu jaraabaa banaana saddexdaa tamyiiz waxaan ahayn min in lagu jaro ayaa bannaan tamyiizulcadad min in lagu jaraa ma banaana ishtaraytu cishriina hulaaman min hulaamin in la yidhaahdaa ma banaano macnaha tamyiizka mudaafu ilayhi cadadka baabkii in lagu jaraa way surowdaa fii bacdi alaxwaal oo tamyiizka cadadka dabadhacayaa qaybsami doonaa baabkii ayaan ku gaari doonaa insha allah mudaafu ilayhi bacdi in lagu jaraaba ay laazim tahaa jira cadadka gadaashi laakiin min in lagu jaraa ma banaano muxawalun cani lfaacilina min in lagu jaraa ma banaano daaba muxamedun nafsan min min nafsin in la yidhahdaa ma banaano muxawalun cani lmafcuuli bihi asna min in lagu jaraa ma banaana karasul arda shajaran in la yidhahdo karasul arda min shajarin ma banaana maadaama muxawalun cani lmafcuuli bihi ay tahay saddexdaa waxaan ahayn tamyiizoo dhan min in lagu jaraa bannaan intaas u jeedaa wajruru jarbi min min ku jar in shiita waa haddii aad duntay hayra dilcadadi cadad mid u saaxiibee hayrkii min ku jar iyo walfaacili walfaacili lmacnaa xagga macnaha mid faacil ka ah hayrkii mid min ku jar wadaalika kadib wanaagsanow nafsan naf ku wanaa min jihati naf u wanaagsanow tufad waa lagu furanaya nafsantaa min in lagu jaraa ma banaana muxawalun cani lfaacil weeye waltatib nafsuka ayuu ahaan lahaa ee nafsudii faacilka ahayd ayaa la xadfay kaafi ayaa loo tiiriyey faacil laga dhigay tib nafsan naftii ayaa tamyiiznimo loo keenay muxawalun cala alfaacil min in lagu jaraama bannaan وعامل تمييز قد مطلقا والفعل ذو تصريف نزل سوبقا وقدم هرمري عامل تمييز تمييز عامل كي هرمري مطلقا حال ياه مثل إطلاق والفعل فعل فعل ذو تصريف التصريف صاحبه سبق والغ هرمري فعل نزلا قليل ما لغ هرمري halkan wuxuu ka hadlayaa tamyiizka in la hormariya caamilkii laga hormariyaa oo bannaan tahay caamilku hadduusan ficli mutasarif ahayn ama ficli mutasarif ee wax shabahay lagama horumarin karo waa laisla ogol yahay ficli mutasarif ama ficli mutasarifa ismi shabahaa haddii uu ku camalfalayo tamyiizka oo caamilka tamyiizka nasbinayaa ficli mutasarifa ama ismi ficligaa shabahay haddii uu noqdo siiba weyhi iyo jumhuuru naxwiyiin weydiidan yihiin mutlaqan lama horumarin kara ay leeyihin oo weligii tamyiiz caamilkii in laga hormariyaa ma banaano kisaayi iyo qolyo la socdaa waxay leeyihiin in la hormariyaa way suuroobi kara mar haddii caamilka ku camalfalayaa ficli mutasarifa ama ismi ficli mutasarifa shabahay mar haddii uu noqdo tamyiizka in la iska hormariyaa way suuroobi kara kisaayi iyo qolyo la socda ayaa sidaa sheegaya cali ibnu xamza ayaa la yidhaahda alkisaa'iy abyaadna ee ibnu caqiilka waa u keenay in la horumarin karo tusinayo daruuratu shicri iyo waxyaabaa lagu xambaari anafsan tatiibu binayli lmuna ee maya waxay ahayd ataajiru salma bilfiraaqi xabiibaha wamaa kaana nafsan bilfiraaqi tatiibu atahjuru salma gabadha sale la yidhaahdo miyay haajiri xabiibaha kii ay jecleed miyay ka haajiriyo bilfiraaqi ka tegid uu ka tagay miyay kaga haajiri wamaa kaana nafsan bilfiraaqi tatiibu wamaa kaana walxaal maa kaana shaniga uusan ahayn tatiibu mid wanaagsanaani nafsan min jihati naf bilfiraaqi ka tegiduu ka tegay maxalu shaahidkana waxa weeyaan nafsan waa tamyiiz caamilkii ayaa laga soo hormariya waana ficli mutasarifa waxaa ka mid a dayactu xasmiyan fii ibcaadiya almala waman cawaytu washayban ra'si yashtacala dayactu xasmi dadaalkaygii iyo dadnimadaydii ayaan dhumiyey fii ibcaadi fogaysigayga alamala iyo dadiilada aan fogaysanaya ayaan ku dhumiyey waman cawaytu mana aanan reebtoomin washayban ra'si ishtacalaa walxaal ra'si madaxayga ishtacala uu huray shayban min jihati cirra shaybantii ayuu soo hormariyey tamyiiz weeyaan ishtacalo ficli mutasarif ayaana ku camalfalay sidaasi kisaayi iyo qolyihiisa ogol wacaamila tamyiizi waqadim horumari caamila tamyiizi tamyiizka caamilkii horumari mutlaqan xaaluu yahay mid la ilaaq waxaa ku camalfalayaa ficli mutasarif iyo heyr midkuu doonaa ha noqdo caamilka waajibnimo u horumari siba weyhi madhabkii wey walficlu ficli ficliga oodu tasriifi tasriifu saaxiiba subiqa ficliga waa laga hormaray oo tamyiizgii ayaa ka hormaray nasran qaliilimuna uga hormaray wallahu aclam sal allah الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حشاع دافي عن على مذند رب الله مكي ووتا والكاف والبا ولا عل ومتى بظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والتا واخصص بمذ منذ وقتا وبرب منكرا وطاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتن نزر كذاكها ونحوه أتى بعد وبين وابتدي في الأمكنة بمن وقتاتي لبذي الأزمنة وزيدا في نفي وشبهه فجر أكيرة كما لباغ من مفر للانتهاء حتى واللام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي وزيد وذرفية تستبن بباء وفي وقد يبينان السبب حروف الجر هذا محلها ومبحثها هاك قاضو حروف الجر جرك حروف تيسي قاضو وهي حروف من وي وإلى وي وحتى وي وخلا وي وحاشا وي وعدا وي وفي وي وعن وي وعلا وي ومذ وي ومنذ وي ورب وي واللام وي وكي وي وواو وي وطاء وي والكاف وي والباء وي ولعل وي ومتى وي مصنفك وحو كسو بحي مرفوعات الأسماء يا منصوبات الأسماء أسماء ذي لرفعيني يا أسماء ذي لنسبيني wuxuu halka ka bilaabayaa makfuudaatu lasmaa'i asmaada la khafdiya iyo cawaamisha asmaada khafdada ku keento cawaamisha asmaada waxaa khafda ku keenaa laba shay mid un xaraf in uu khafdiyo iyo ismi in uu khafdiyo labadaa qayb ayuu caamilka khafdada u qaybsamaya taabicnimadana labadaa unbuu u noqonaya yacnii ismigii taabicnimo lagu khafdiyaa ee xarafka matbuuca khafdiyey ama ismiga matbuuca khafdiyey unbaa khafdiyey calaa ariiqi tabciya ayuuna ku khafdiyey ee taabicnimadu sideeda caamil uma aha ee makfuudaat lasmaa xuruufta ayuu ka bilaabay marka ay asmaada khafdinayso xuruufta wax khafdisaa xuruufulkhafda iyo xuruufuljar isku macno weeyaan jarna waxaa qaalib ahaan isticmaalaa basriyiinta khafdana kuufiyiinta isticmaala waxbana kuwa kala duuna xuruufuljar xuruufta la yidhaahdaa jarkana camal fasho musanifka wuxuu nadmiyuu tiriyey labaatan xaraf hal xarafna wuu ka tegey lowlaa ayuu ka tegey kow iyo labaatan xaraf ayay sidaa ku noqonayaan waa marka la isku dhabqiyo wax walba dabada laga maro kow iyo labaatanka xarafee uu tiri wuxuu sharxi doonaa afar iyo toban xaraf ayuu sharxi doonaa kow iyo labaatanka lowlaada uu ka tagay marka lagu soo daro lixda xaraf kow iyo labaatan marka afar iyo toban laga saaro waxaa soo harayaa lix xaraf lixdaa xarafee uu ka tegey toddoba xarafaa sax toddoba xarafaa soo haray toddobadaa xarafee uu ka tegey saddex ka mida waxaan ku soo marray baabulistithnaa khalaa iyo caddaa iyo xaashaa istithnaan ku soo marray maadaama istithnaa uu ku soo sharxay sheegitaan iyo inuu soo celiyaa loogama baahno waxaytu jara fahumaa xarfaani kamaa humaa inasaba ficlaani wakakhalaa xaashaa walaa tasxabuhumaa halkaa ayaan ku soo marray kay xarafka la yidhaahdaana kayda tacliiliyada weeyaane mawaadicda ay jari baa yar xuruufuljar inay tahay waa muttafaq w naxwiyiin way isku waafaqsan yihiin laakiin mawaadicda ay jari baa yar saddex mawdic kelibay jartaaba an masderiyaa iyo ficliga ay nasbinayso masder laga soo xarirayo masderkaa mu'awalka ah way jartaa kaydu waa laisku waafaqsan yahay waa mawdic mawdic labaad waxa weeyaan maa istifaamiyaa in lagu jaro oo kay mah la yidhaahdo bimacnaa lima oo kale mawdic saddexaad ay jirtaa waxa weeyaan maa masderiya iyo jumlo ka dambaysaa masder laga soo xariraya inay jirtaana way surowdaan saddexdaa mawdicoo keli ayay kay jirtaa mawaadicda ay jari yarida ay yar tahay darteedu uga tegey oo ma uusan sharxin lacalla iyo mataa xuruufuljar waxaa ku tiriyaa oo keliya bani hudaylin iyo bani cuqayl niman la yidhaahdo oo lacallana waxaa xarfuljar ku tiriyaa bani cuqayl niman la yidhaahdo mataana waxaa xarfuljar ku tiriyaa banu hudayl niman la yidhaahdo maadaama labadaa qola keli xarfuljar ay u isticmaaleen ay carabta kale aynan u isticmaalin iyadana sidaa ayuu sharaxeeda uga tagoon qolada wax ku jirtaa yar oo qaliil ah lowlaa jarkeedaaba la isku haystaa siiba weyhi baa sheegay oo wuxuu yidhi lowlaa marka la daba dhigo damiiruljar oo lowlaahu iyo lowlaaka iyo lowlaaya la yidhaahdo xarfuljar weeyaano waxa ka dambeeya waa jaran yahay mabniyu calaa kadaa fii maxalli jarin buu yaalla siiba weyhi baa sida sheegay bacdu naxwiyiinna waxay sheegeen oo akfash uu ka mid yahay lowlaaka lowlaahu waa la arkay laakiin oo waa isticmaal carab laakiin damiirkan meesha yaalla waa mubtada damiiruljar ayaa wuxuu ka naa'ib noqday damiiru rafce maxaluljar ma yaallo qoladaana sidaa ayay ku tageen qolo saddexaadoo mubarid uu ka mid yahay waxay yidhaahdeen isticmaalkaa wax jiraba ma aha carabna lagama maqlo oo lowlaaka lowlaahu in la yidhaahdaa wax jiraba ma ahan lowlaada waxaa la yaqaanaa taxdiidiya haddii ay tahay ficli inuu dabadhaco taxdiidiya haddayna ahayna imtinaaciye ay tahayna mubtada inuu dabadhaco sidaasi aan ahaynna lababa maqal mubarid baa sheegay waase laga xujo helayaayoo gabayu ibnu caqiilka u keenay ashxaar ashcaara carab ee lowlaa oo la daba dhigay damiiruljar lowlaahu iyo lowlaaka la yidhi ay ayuu u keenay walowlaaka atadbacu fiina man araaqa dimaa'ana walowlaaka lama yacrud biaxsaabina xasan ayaa baytu shaacira atadmacu fiina dhaxdanada miyaad ku soo dhawaynayood ku damci man araaqa dimaa'anaa dhiigyaalahanaa ruux daadiyey walowlaaka adiga haddaadan ahayn lam yacrad biaxsaabina xasan xasan uma uusan bambaxayn sharaftaannada walowlaaka weeyaan maxalu shaahiidka waxaa kaloo ka mid a waka mawdinin lowlaa yatixta kamaa hawaa biajraamihi min qunnati niiqi munhawin waka mawdinin maxal badanaa lowlaaya anigaa haddaanan ahayn tixtaada halaagsami lahayd adigu kamaa hawaa sida uu halaagsame munhawin mid soo dhacay min qunnati niiqi buur madaxeeda ka soo dhacay siduu u halaagsami siduu u halaagsamaad u halaagsami lahayd biajraamihi jasadkiisa la dhacay maxalu shaahidka waxa weeyaan lowlaaya oo damiiruljar ee muxuu ahaa lowlaada gadaasheeda la daba dhigay mubarid ayaana maxjuud oo laga xujo helaya lowlaadana wuxuu oga tegay sidaa ayaa la isugu haystaa afar iyo tobanka xarafee kale wuu sharxay oo xaraf walba macnaha uu faa'iidaynayay iyo meesha uu jaraya ayuu ka hadlay wanka haakee ismulficli weeyaan mafcuulu bihi ayuu qaataa kaafka xaraf weeye xarfulkhiaab yatasarafu ka tasarufalkaa filismiyati kaaftii ismiyada ahayd sidai ay u gedgadoonto ayay u gedgadoomi haaka haaki haakuma haakum haakunna sida ismulishaaraha ee kaafta la daba dhigoo kale ay u gedgadoonto iyadoo xarafah oo daaka daaki daakumaa loo yidhaahdo haddii la doono kaafta hamze in loo bedelaa bannaan oo haaa haai haauma haaum haaunna la yidhaahdo haaum uqra uu kitaabiyana meeshay ku timid wey haaka qaado nin yahow nin xuruufaljari jarka xuruuftiisii qaado wahiya xuruufuljarka min weeye wa ilaa weeye wa xataa weeye wa khalaa weeye wa xaashaa weeye wa cadaa weeye wa fii weeye wa can weeye wa calaa weeye wa mud weeye wa mundu weeye wa ruba weeye wa laamu weeye wa kay weeye wa waawun weeye wa taa'un weeye walkaafu kaaf weeye iyo walbaauba iyo walacalla iyo wamataa lacalla iyo mataana waa ka mid lacalla cuqayl niman la yidhaahdaa ku jaraa gabaygoodii waxaa ka mid ah lacalla abilmidwaari minka qariibun faqultu idcii uqraa warfaci sawta jahratan lacalla abilmiqwaari minka qariibun faqultu waxaan ku idhi udcu dhawaaq uqraa mar kale oo warfaci sawta soodka kor u qaad jahratan si kora u qaad lacalla abilmiqwaar ninka abilmiqwaar la yidhahdaa waxaa laga yaabaa qariibun minka inuu ku dhow yahay maxalushaahidka lacallada ayuu abiida ku jarayaayoo majruur ah lacallaadana xarfuljar ayuu isticmaalaya lacalla allaahi fadalakum calayna bishayin ina umukumu shariim ayaa ka mid ah lacallallaahi ilaah wuxuu mudan yahay fadalakum calaynaa inuu naga kiin fadila ood naga fadli badantihiinba bishayin waxdaad nooga fadli badantihiin inuu caayuu doonaya ina ummakum hooyadiinaa shariimun isku daran leh oo labadii manfad baa isku darsama ujeeda u caynaya in lacallallaahi weeyaan maxalushaahidka xarfuljar ayuu isticmaalay mataada lafteeda xarfuljar in loo isticmaalaa qaliil weeyaan sharibna bimaa'i albaxri uma tarafacat mataalu jajin khudrin lahumna naiiju ayaa baytu shaacira sharibna daruurihii way ka cabbeen bimaa'i albaxri badda biyaheeday ka cabbeen uma tarafacad kor bay u kacday mataalu jajin min lujajin mawjad xaggeeday kor oga kacday khudrin cagaaranoo lahunna na'iijun gurxan xaal uu u sugnaaday mataalu jajin weeyaan maxalu shaahidka بظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب والطاء واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا وطاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتى نزل كذاكها ونحوه أتى اخصص خصص بظاهر ظاهر وحكو خصصتا منذ إيا ومذ إيا وحتى إيا والكاف إيا والواو إيا ورب إيا وطاء واخصص خصص بمذ إيا ومنذ وقتا كخصص وبرب ربنا منكرا اسم لنا كريه كخصص وطاو طادنا لله لفظك الله يكو خصص يا ورب وطاو طاد لله بي أسغنا لفظك الله يا ورب ربي بي أسغنا وما وحى رووا أي وريين من نحو ربه فتن حال وهذا حقي نزل مذ يرويان وقليلة كهائي والنحو هنا أتاوي مذ كذا حال كان لمديه هل كان يوحو بالله حروفتي وشرحي شرحيه waxaa nidha wuxuu sharxayaa afar iyo toban xaraf toddoba xarafna wuu ka tegey sababka uga tegeyna waa nagii sheegay afar iyo tobanka xaraf ee uu sharxayo ayaa wuxuu u qaybinayaa laba qayb toddoba iyo toddoba toddoba xaraf daahir iyo damiir labadaba isku sibay u jiraan toddoba xaraf ee xuruufuljarkan iyo afar iyo tobanka uu sharxayo musanifka ka mida daahirna way jaraan mudmarna way jaraan macnaha ismi u khaasoo inay jaraan lagu yaqaanaa ma jiro toddoba ka midana daahirun bay jaraan toddobadii daahirka jaraysa ayuu halka sheegay mud iyo mundu xataa iyo kaaf waaw iyo ruba eeta toddobadaa xaraf waxay jiraa daahir oo keliya weligood waxaan daahir ahayn laguma dhoweeyo damiir haddii ay jaraanna qaliil weeyaan waxaa la arkay ruboo damiir lagu jaray rubahu fityatan dacawtu ilaa maa yuriu lmajda daa'iman fa ajaabu kaaf oo damiir lagu jiray kahaa ow aqraba xataada lafteeda iyadoo damiir lagu jiray ayaa qaliilnimo la arkay oo xataa ka la yidhi waxaasoo idirshaad weeyaan ee toddobadan xaraf waxaa lagu yaqaanaa ismi daahir inay jiraan toddobadan toddobadani jaridda ay daahir jarayaan bay afar qayb ugu qaybsamaan toddobadan daahirka jari ayaa waxay usii qaybsamaan afar qayb qayb daahir oo idili jar iyo daahir khaas ay khaas ku yihiin uusan jirin saddex xaraf weeyaan waa xataa kaaf wow saddexdaa xaraf daahir oo idil bay jiraan daahir ay khaas ku yihiinna ma jiro waa xataa wow iyo kaaf xataa iyo wow iyo kaaf saddexdaa daahir oo idil bay jiraan waa qayb qaybta labaadna waxaa weeyaan qaybta labaadna waxaa weeyaan qayb darfu zamaanku khaas ah waa mud iyo mundu mud iyo mundu waxay khaas ku yihiin darfu zamaan weliba maadi ama markaa taagan mustaqbal ma jiraan waa labo qaybka saddexaad waxaa weeyaan ismi nakiraha qaybku khaas ah rubba weeyaan qaybka afraad ee u dambeeyaana waa qismi ku khaasa lafdiga allaahi ah ama rabbi oo kacba loo idaafeeyey taada weeyaani tallaahi in la yidhaahdo iyo tarabbilkacbati in la yidhaahdo labadaba la arag inkastoo ay ku yar tahay rabbi inay jirto ma badna allaahiday ku badan tahay waxaa qaliilnimo loo arkay taraxmaani iyo taxayaatika in la yidhaahdaana qaliilnimaa loo arkay qaybka daahirka jaraya ayaa afartaa qayb u qaybsamaya afarta qaybay u qaybsamayaa waxa weeyaan qayb daahir oo idil jaraya xataa waaw iyo kaaf saddexdaa daahir oo idil bay jiraan mud iyo munduna darfu zamaan waxaan ahayn ma jiraan waa qayb labaad rubba ismi la nakireeye waxaan ahayn ma jirto ta'du lafdiga allaahi ah iyo rabbin bay jirtaa raxmaan iyo xayaato iyo waxaa in lagu jiraana qaliillimaan loo arkay kaafka in damiir lagu jaro rubbana damiir lagu jaraa lafteeda waa la arkay laakiin ma badnaa qaliil weeyaan ruba haddii damiir lagu jaro damiirka lagu jaraya waxaa loo laasimayaa afar arrimood awalan damiirulkayba waa inuu yahay mufradna waa in uu yahay mudakerna waa in uu yahay afar saddex arrimood wey tamyiiz in lagu fasiraa ka dambeeyana waa laasim mawaadicdii damiir shay lafdan wa rutbatan kaga dambeeyo loo celin jiray ayuuna ka mid yahay wacuudu mudmanin ilaa maa bacdahu lafdan wa rutbatan faxasil cadahu fa mudmaru shani wa ruba ruba damiirkeedii weeyaan oo tamyiiz ka dambeeya ayaa fasiraya oo loo celinaya rubahu fityatan waahin ra'ibtu washiikan sadca acadumihi wa rubahu cadaban anqadtu min cadabi ayaa baytu shaacira waahin ruba waahin mid daciifay ra'ibtu inta aan hagaajiye badanaya oo islaaxiye washiikan si deg deg ah sadca acadumihi laftiisa dilaaceedii intaan hagaajiye badana wa rubahu shay cadaban ee halaaga ayaan anqadtu ka koriyey min cadabihi halaagiisi aan ka koriyey oo rubadii oo damiir lagu jaro weeyaanoo rubahu la yidhaahdo cadaban tamyiizkaana lagu fasirayo waxaa la mid ee kaaf in damiir lagu jaraa qaliil weeye waa si la arkay khalad danaabaati shimaalan kasaba wa umma u calinkaha u aqraba daata yamiina hayra an yanakaba ayaa baytu shaacira khalad danaabaati meesha danaabaad la yidhaahda wuxuu ka ahaysiiyey baqaratul waxshi ugaaranaya ayuu tilmaamayey khalad danaabaati danaabaad wuxuu ka ahaysiiyey shimaalan midig ee bidix buu ka ahaysiiyey oo kasabaa u dhow wa umma awcaalinna kahaa sidaa oo kale ayuu ka ahaysiiyey ow aqraba ama waa uga sii dhowaaday eedaatalamiini dhanka midkuu ka maray hayra an yarakaba wuse ka leexday maxalu shaahidka waxa weeyaan kahaa ow aqraba oo kaaf oo damiir lagu jaro weeyaan walaa taraa baclan walaa xalaa'ilan kahu walaa kahunna ilaa xaadilan walaa taraa baclan zooj arki maysid walaa xalaa'ilan aswaajna arki maysid kahu baqaratun waxshi zoojkiisa la mida walaa kahunna aswaajtiisa la mida ilaa xaadilan xaaluu yahay mid mancinaya mooye kahu walaakahunna weeyaan maxalu shaahidka damiir in sidaa loogu jaraa qaliil wey uktus khasis bidaahiri daahir waxaad ku khasistaa mundu iyo wamud iyo waxataa iyo walkaafa iyo walwaawo iyo waruba iyo wata toddobadaa xaraf daahir ku khasis toddobadii daahirka lagu khasisayuu qaybiyey afar qayb ayuu u qaybiyey qaybkii daahiroo idin wada jarayuu ka tagay saddexdii qayboo kaleu sheegay oo xataa iyo wow iyo wuxuu xataa iyo wow iyo kaaf ayuu ka tegay waa saddexdii daahiroo idil wada jarayay qaybka dambe markuu samaynayo weeyaane waksus khasis bimud iyo wamundu waxaad ku khasistaa waqtan waqti ku khasis wa biruba rubana waxaad ku khasistaa munakiran ismi la nakiri wa taa'u ta'duna lilaahi lafdiga allaahi bay u sugnaato khaas ku tahay iyo wa rabbin rabbi weliba kacba loo idaafeeyey wamaa waxa rawow ay wariyeen naxwiyiin min naxwi rubahu fatan xaal uu yahay waa rubadii oo damiir lagu jiro rubahu shay fatan ee dhallinyaro ah sidaasi nasrun qaliil wey ka haa kaafkii oo ha lagu jiro damiir lagu jiro iyo wanaxwuhu waxa lamidka inaa ataa waa yimid kadaa xaal u rubahu lamid yahay ee qaliil yahay asba ضعد وبين وابتدي في الأمكنة من وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في نفي وشبهه فجر نكيرة كما لباغ من مفر ضعد كقيبي وكطبعيدي وبين كعدي وابتدي كبالله في الأمكنة أم مكاننا كبالله بمن لفرق منه وقد تأتي إن يتمادا سرودا لبدء الأزمنة زمن باللوج إن يتمادا ويسرودا وزيد ولا زيادة في نفي نفي أي الوزيادية وشبهه نفي وحلمذا فجر وحو جري نكرة نكرة أي جري وذلك كما لباغ ننحد قد بأمصقنا من مفر ملوك عرب هل كان نوث كهذا يا مصنف كحروفتي معاني إذا شرح هذا أيوه بالله من أي نؤسه المري متى هل كان وحو غشة أفر معنى معنى كلنا وأسوه ذا بعد معاني إذا كم إذا نوكتك إلا سقال معنى إلى ذلك macnaha u hore waxa weeyaane minta halkan ugu sheegay tabciid in wax lagu qaybiyo oo minta ay la macno noqoto sida bacdin inay la macno noqoto khud min maali maalkayga wax ka qaado bacdi ka qaado wa min annaasi man yaquul min annaasi dadka ayay ka mid yihiin qayb ka mid ah oo sidaa wax loogu qaybiyo tabciid baa la yidhaahdaa minta tabciidiyada azabakshari wuxuu leeyahay min awaliha ilaa aakhiriha waa ism bacdun bayna la macno tahay waana ism naxwiinta kale waa xarfuljar bay leeyihiin tabciidka waa macnaha u hore way faa'iidaysaa macnaha labaad waxa weeyaan bayaan shay ibhaam ku jira inay caddayso shayga ay bayaanin macrifo ha noqdo ama nakira ha noqdo bayaanna waa loo isticmaalaa fajtanibu rijsa min alawthaani mintaa bayaaniyo weeyaanoo arrijsa macnaha looga jeedo ayay caddaynaysaa macno labaad macno saddexaad waxa weeyaan ibtidaa loo isticmaalaa ibtidaha loo isticmaalayana waxaa haalibah ibtidaau haayati haayati makaani makaan masaafadiisa meesha ay ka bilaabanay in la isku tusiyo sirtu min albayti gurigaan socodka ka bilaabay subxaana aladii asraa bicabdihi layla min almasjid alxaraam masjid ulxaraam ayuu israha ka bilowday waxaa badan masaafa weliba makaan ah in ay tusto ibtidaheeda iyo bilowgeeda waxaa mumkin oo suuroobi karaa haalibna aan ahayne aad u yar zaman bilowgii inay tustaa waa suurowdaa laakiin ma badna zaman bilowgii in loo isticmaalona way dhici kartaa waa macno saddexaad macnaha afraad ee halka uu ku sheegay una dambeeyaa waxa weeyaan zaa'idnimaa loo isticmaalay bishuruudin alaaa saddex shardi haddii la helo minta zaa'id in laga dhigaa bannaan oo tawkiid oo keliya ay faa'iidayso saddexdaa laba shardi ayuu musanifka sheegay halla waa ka tegay labada uu sheegay waxa weeyaan awalan majruurkeeda waa inuu yahay nakira macrifo waa inuusan ahayn aaniya nafyi iyo shibhigii waa inay minta dhex taallo labadaa shardi musanifkaa sheegay shardi saddexaadna khubarigaa ugu daray oo waxa weeyaan majruurku afar shay midun waa inuu noqdaa faacil waa inuu yahay ama naa'ibulfaacil waa inuu yahay mubtado waa inuu noqdaa mafcuululmutlaq waa inuu noqdaa afartaa midun waa inuu yahay faacil waa inuu noqdaa sida maa jaa'anaa min bashiirin oo bashiirka faacil weeyaan mintana zaa'ida wey mafcuulun bihi in uu noqdo hal tuxisu minhum min axad waxaa suuroobi kartaa mafcuulun mutlaq inuu noqdo in kastoo laisku haysto maa faradnaa fi lkitaabi min shay shaydaasi mafcuulun mutlaqnimay ku nasbisneed ma mintana zaa'id weeyaan afartaa midun waa inuu yahay faacil iyo naa'ibulfaacil mubtada iyo mafcuululmutlaq afartaa waa inuu mid u yahay waxa ay jirin oo afartaa waxaan ahayn laguma ziyaadin karo sidaasi jumhuuru naxwiyiin ayaa shardinaya akhfash wuxuu leeyahay labada shardiyae musanifka uu qoray mid laba la shardin maayo nafyi iyo shibhigii inay dhexdhacdaa waxba laazim ma aha zaa'idnimo marka loo isticmaalayo minta macrifo inay jirtaa bannaan yakfir lakum min dunuubikum buu mintaa zaa'id ka dhigay oo min dunuubikum minta waa zaa'id macrifana lagu ziyaadiye nafyi iyo shibhigiina meesha ma yaallo akfash waddadaasuu mariyey kuufiyiinna waxay yidhaahdeen maya majruurku inuu nakiro yahay shardi wey laakiin nafyi iyo shibhigii inay dhex taallaa waxba shardi ba oo qad kaana min matarin in la yidhaahdo mintu ay zaa'idan noqoto way bannaan tahay maadaama majruurkuba nakira uu yahay mintana sida ayaa loo ziyaadiyaa shuruudaa haddii la helo weeyaane mintu waxaa loo isticmaalaa afar macno afar macnuu halka u sheegay afartaa keli looma isticmaalo macno kale isagaaba usoo wadaa afar macno ayuu halka u sheegay macnaha hore waxa weeyaan tabciid shay la qaybinayo ayay tusiyo oo bacdi sidaa ayuu noqday bacdina sidaa ayuu noqday laleeyahay macnaha labaad waxa weeyaan bayaan shay la soo sheegay islamarkaana ibhaam uu ku sugnaa in lagu caddeeyo macnaha saddexaad waxa weeyaan ibtida ibtidaa- ibtidaau ghaayati makaanin ayaa badan haalib in loo isticmaalo ibtidaau ghaayati zamaanin in loo isticmaalaana way suuroobi kartaa wayna yar tahay waxaana ka mida lamasjidun usisa cala taqwa min awali yawmin axaq min awali yawmin mintaa ibtidaa'iye weeyaan zaman bayna gashay oo zaman bilowgii ayay tusi تخيرن من أزمان يوم حريمة إلى اليوم قد جربنا كل تجارب يا بيت شاعرة تخيرن سيففك أماني تخيرن سيففك أول دورك من أزمان يوم حريمة ما لنتي حريمة دقالك حنود دعي ما لنتي هذه لقصوا بالله إلى اليوم ما أنت لقصوا قالوا قد جربنا سيففك أول امتحاني وأول جربي كل تجارب امتحان ما بأي الله جربي والله بصدق أجيدا محل شهيد كان هو حويان من ابتدائية ابتداء زمان النطسينيسي macnahana waa macno saddexaad oo loo isticmaalo macnaha afraadna zaa'id weeyaan shuruuda haddii la helo waka baciid ku qaybiyo ku tabciidi baciid iyo wabayin iyo wabtadi saddexdaa ficliba waxay ku tanaasucayaan bimin ficliga dambe ayaa la siiya kuwa horena waa laga gooya calaa dariiqi lbasriyiin baciid ku tabciid iyo wabayin ku cadde oo wabtadi ku bilaabo fil amkinati makaanada ku bilaabo bimin lafdiga min ah wakataati inay u timaadaa suurowdaa libadil asminati zaman bilowgii inay u timaadana way suurowdaa waziida waa la ziyaadiyey mintii fii nafyi nafyi dhexdii ayaa lagu ziyaadiyey iyo wa shibhihii nafyi wax shabaho nahyigii iyo istifhaamkii weeyaane fa jara wuxuu jaray nakiratan nakire ayuu jaray wadaalika kamaa libaagin nin xadgudbay uma sugna min mafarin meel uu ku cararo mintaa zaa'ida mafarna waa mubtada للانتهاء حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا للانتهاء انتهاء يؤسغنا حتى إيا ولام إيا وإلى ومن إيا وباء يفهمان وحكسسين زيد أما زيد قائم مضمون كذا وحويان قام زيد ama zaydun qaa'imun madmuunkeeda waxa weeyaan qaamo ama qiyaam masderkii qaamo ama qaa'im masderkii oo qiyaama